أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وqul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow sala allahu calayh waaalih wasalam lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka ah ee hoggaansan ilaahay rasuulkiisa rumeeyey ee hoggaansan waxaad ku tidhaahdaa yaquduu ha laabeen min absaarihim indhahooda ha laabeen macnaha yay kor u soo taagin oo ha dhigeen hoos ha u yar dhigeen oo indho aada mooddo inuu baalka sare ku soo yaro jabay oo kale ha noqdeen wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum farjigoodana wayaxfadna ha ilaaliyeen yaqdudna waxaad ku tidhaahdaa yaqdudna ha laabeen min absaarihinna indhahooda wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna farjigoodii alaabtoodana ha ilaaliyeen oo xaaraanta ha ka ilaaliyeen qaawanaanta ha ka ilaaliyeen walaa yubdiina yayna muujinin ziinatahunna quruxdooda yay muujin walaa yubdiina yay muujinin mawaaqica ziinatihinna meelaha quruxda ah ee quruxda lagu xidho yay muujinin ilaa maa dahara minhaa wixii iska muuqda mooyaane oo marmar maaragtay si qasaba u muuqanaya amase dharka kore iyo ahiyaabu daahira aridaa-u hiyaabu daahira dharka kore ee dusha sare ay ka xidhan yihiin mooyiin waliyadribna ha ku sii daayeen bikhumurihinna hagoogtooda ha ku sii daayeen calaa juyuubihinna qoorahooda ha ku sii daayeen hagoogtooda oo jeebku waa meeshan madaxa laga geliyo toobka ama qamiiska ama cambuurka ama kurdada qofba siduu u yaqaano halkan qoorta waxa weeyaan weeyaan qoorta madaxa laga soo geliyo markaa go-an baa jayb la yidhaahdaa khimaarkuna waxa weeyaan waa hagoogtii walyadribna bikhumurihinna waa jamcu khimaarine waa wixii madaxa maaragtay lagu soo daboolayay iyo calaa juyuubihinna laabta iyo dhuuntooda iyo qoortooda ha ku dabooleen khimaarka ha ku daboolen iyo hagoogta mar labaad baa lagu soo celiyey walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda hoose yayna muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda ay u muujiyaan mooyaane jamcu baclin bacliguna waa sida badan waa ninka wa haadaa bacli shaykhan kabiira sayidkana waa loo isticmaalaa labadaa macnuu leeyahay walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda hoose yay muujinin ilaa libucuulatihinna raggooda ay muujiyaan mooyaane ow aabbaa'ihinna ilaa liaabbaa'ihinna aabbayaashooda ay muujiyaan aabbayaasha waxaa soo gelaya markaa awoowayaalkiina way soo gelayaan xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba ow aabbaa'i bucuulatihinna raggooda iyo sawjajkooda aabbayaalkooda ay muujiyaan mooye oo ninka waxaa weeyaan sodogii odaygii sodoga ahaa iyo kii kale hadduudan awowga u ahaa aabbaha usii ahaa iyo kii xagga hooyada ka yimi awowayaasha ninka awowayaashii iyaguna maxaarim weeyaan ow abnaa'ihinna wiilashooda mooyaane wiilashooda ay ziinada u muujiyaan mooyaane abnaa'ihinna wiilashii iyagu ay dhaleen oo ninka qaba cid aan hayn ay u dhaleen ow abnaa'i bucuulatihinna raggooda wiilashii ay dhaleen mooyaane raggoodu wiilashii ay dhaleen ee iyaga u dhaleen ama cid kaleba u dhaleen ow ikhwaanihinna walaalahood ragga walaalahooda gabdhaha walaalahooda ee maxaarimta ah inay u muujiyaan mooyaane inay kuwa muujiyaan mooyaane si kale yaan ziinadooda u muujinin ow bani ikhwaanihinna walaalahooda ragga ahi inamadii ay dhaleen ay eeddada u ahayd gabadhu ay eedooyinka u ahaayeen mooyaane cid kale ya u muujinin aw bani akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashii ay dhaleen ay habaryarta u ahayd kuwaa cid aan ahayn mooyaane ayay u muujinin aw nisaa'ihinna dumarkooda mooyaane markaa dumarkan waxaa laba tafsiir baa ku jira oo culimmadu ka leeyihiinoo dumarka muslimaadka ah markay dumar isku khaas yihiin oo maaragtay ay isdhex joogaan dumarka wixii maaragtay aan cawrada hoose ahayn ilaa bayna surati wa rugbati ayay u muujinayaan sida maxaarimta oo kale amase aw nisaa'ihinna dumarka oo dhan kaafiraad baa ha ahaadeen dumar oo dhan inay maaragtay u muujiyaan mooyaane aw maa malakad aw limaa malakadkii ay mulkiday aymaanuhunna midigtooda ay mulkiyeen oo rag ah nisaagu xagga horay soo gelayaane aw nisaa'ihinna kuwa maaragtay ay midigtooda mulkiday oo addoomma ah oo iyagu ay iska leeyihiin addoonkeedii oo addoonkeedii ah oo xoolaheedii oo kale weeyaanoo raggaa iyaga ana waa ay u muujinayaan ma garanaysaa aw litaabiciina ama kuwa iska raaca aw litaabiciina kuwa raaca dumarka iyo iska raaca oo aan dumarka ka ag fogaanin cunto iyo waxay doonayaanba ama xoogaa caqligooda wax kasi yihiin ama xoogaa waaba khaadim oo waa iska shashaqeeyaa ama waaba oday iska gaboobay oo aan ka maarmayn oo meesha iskaga dhow aw itaabiciina kuwa maaragtay iska raaca taabiciintaasoo kayri ulil irbati xaajo kuwa u saaxiiba kayrkooda ay ila nisaa'i dumarka u leeyihiin dumarkaba danka male kuwani kuwa maaragtay kayru ulil irba ah oo min arijaali ragga ah ragga waaweyn ah aw idifli carruurta mooyaane carruurta inay u muujiyaan mooyaane si kale iyo ziinadooda u muujinin aladiina carruurtaasoo lam yadharuu aan daalacanin calaa cawraati nisaa'i dumarka cawradooda aan aqoonin oo aan daalacan ama lam yadharuu aan awoodu lahayn calaa cawraati nisaa awoodda maaragtay dumarka iyo waxa aan lahayn oo difligan waxa weeyaan in la yidhaahdo waa ismka mufradkiisa iyo jamiciisaba isku sibaa loogu isticmaala sida dayf oo kale dayf martigii qurahana waa dayf duyuuftii badnaydna waa dayf inuu sidaa yahay iyo maya in mufradka loo isticmaalo laakiin asha ku jirta ay jinsiye tahay saa daraaddeed jamaca loogu sileeyey aw idifli carruurtii mooyaane alladii carruurtaasoo carruurtii ragga ahayd ee lablabayd laakiin carruurtaasoo lam yadharuu aan daalacanin calaa cawraati nisaa'i dumarka cawradooda walaa yadribna yay garaacin biarjulihimna lugahooda yay dumarku dhulka ku garaacin oo markay meelaha marayaan yay kaga sanqadhinin lugahooda liyuclama liajli an yuclama in la ogaado darteed maa yukfiina waxay qarinayaan maagaasoo min ziinatihinna quruxdooda quruxda hoose u qarsoon oo waagaa hore a waxay samayn jireen dumarka lugahay waxgashan jireen caadadii siaasay ahaydoo halkan qoobka ayaa shulliyahan gacanta lagu sito oo kale ama jinjimahaas oo kale qoobkana ugu jira hadday to laba ugu jira kala sarreeya markaasay isku dhufanaysaa hadday isku dhufato qac baa ka yeedhaysa waswaas wax la yidhaahdo ayaa ka yeedhaya markaasaa weliba waxaa la garanayaa waxa inay qarsooneen ama dahab isku dhacaya ama dahab yihiin ama fidda yihiin adigu waa wuxuun intibaaha ragga soo jiidanaya oo waa la soo eegayaa gabadhii markii waxaas isku dhacdhacaan watuubuu toobadkeena ilallaahi alle xaggiisa u toobadkeena jamiican xaala dhintihin kulligiin muslimiin ay wada toobadkeena ayuha almuuminuuna muuminiin ow toobadkeena lacallakum si aad tuflixuuna u liibaantaan halkaa markaa waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala markiiuu markii hore soo xaaraameeyey ma garanaysaa zinadii wa xurima dalika cala almuuminiin oo uu cadaab iyo ciqaab ka ratibay iyo xad xataa sheeg sheegeeda iyo qadafkeeda ayuu markii dambena waxa uu xarimay wixii dawaacid ahaa ay ku gaadhsiinayey asbaabtii in qofka muslimkahay sina ku dhacaba gaadhsiinaysay ayuu albaabkii ka ooday albaabada la ooday waxaa ka mid ahaa kuwaan shalay soo marayno isti'daankii markaad guri kale aad garaacayso ama danka yeelato inaad gurigii idan qaadato oo aad si edeble magaranaysaa guriga lagugu ogolaado ama aad uga noqoto waxaa kaloo ka mid a raggii inay indhahooda laabaan oo laynoo soo sheegay oo aanay iyaguna indhaha taagin oo dumarka iyo xaaraanta ku taagin farjigoodna ilaaliyaan dumarkiina markaa si khaasa ayaa iyagana loo yidhi dumarkiina indhahooda ha laabeen farjigoodana ha ilaaliyeen quruxdooda kale ee ka muuqanaysana yaanay muujinin marka laba iyo toban qolo baa halkaa lagu sheegay oo zinada ay u muujinayaan oo ay ka mid yihiin raggii iyo aabbayaalkii iyo kuwii odayaasha xidhidka ahaa iyo wiilashoodii iyo raggoodu kuwii ay dhaleen ee iyaguna xididka xididnimada ku yimi iyo walaalahood iyo walaalahooda inamadii ay dhaleen iyo walaalahooda hablaahii inamid ay dhaleen iyo dumarkii kale iyo wixii ay mulkiday iyo kuwan iska raaca iyo carruurtii waa labiyo toban haddaad si kale u eegto waa saddex qayboodoo waxay ku yimaadeen qaar musaaharay ku yimaadeen oo waxa weeyaan abnaa'u albucuula raggu maaragtay aabbayaalkood waa odayaasha sodobyada ahe iyo inamadan uu ninku dhalay inamadan ninku dhalay labadaas xagga musaaharada ayay ka yimaadeen shanna waa nasab oo waxa weeyaan abnaadii iyo walaalihii iyo banuu ikhwaanihinna iyo banuu akhawaatihinna iyo iyaguna nasab bay ku yimaadeen kuwaas dumarka iyo wixii ay midigtu mulkiday aw itaabiciina aw iطifli ladiina lam yadharuu afartaasina iyaguna waa waa waxay weeyaan waa ka duwan yihiin marka waa afartan iyo shan nasaba iyo laba magaranaysaa ah musaaharo ah aayadahani waxaanay sheegaynin adeerkii iyo abtigii adeerkii iyo abtigii ma sheegayaan iyagoo min almaxaarima ah maxaarimta yihiin wadaadada qaar baa yidhaahdaan abtiga iyo adeerka waxaa looga reebay aayadda aayadda suuratulxujuraatna waa laga reebaye waxaa looga reebay had iyo jeer way is-ilmaadeer guursadaan markaa inankiisu u sheeg sheegaya hadduu inanta arko u adeerka u yahay aa u timaado iyadoo dhar sidan oo shaaha u soo dhigto hadhow buu odhanayaa wartaa inaga daayo way xun tahay ama taasi war way wanaagsan tahay inay ku seegin oo markaasuu inantii inankiibuu uga warramaya abtiguna waa sidii oo kale inankiisiibuu uga warramaya mufasiriinta qaar baa sidaa qoray laakiin xaqiiqadu waxay tahay waa la yska garanaya iyaduna inay muxaarim tahayoo ma waxaa laga qaadanayaa aw bani ikhwaanihinna gabdhahani inamadii ay u ahaayeen eeddada u ahaayeen hadday maxaarimtii ku jiraan inamadii ay eeddada u ahaayeen hadday maxaarimtii ku jiraan dee adeerkooda oo aabbahood la dhashay oo iska aabbo oo kale ah ayaa ka sii mudan alcamu sinwa abiih adeerku dee waa aabbaha laga soo jeexo waa iska aaboo kale ow bani akhawaatihinna markii la yidhi oo gabdhihii ay maaragtay wiilashay u ahaayeen habaryaraha u ahaayeen waa maxaarim la yidhina dee abtigooda iyaga ka mudan iyagaba abtigoodda waa maxramkoodii marka sidaasay iyaguna ay u soo gelayaan laakiin kuwii radaaca lagu sheegay lama sheegin meesha marka waqul lilmuuminaati muuminaadka waxaad ku tidhaahdaa yaqdudna ha celiyeen min absaarihinna indhahooda ha celiyeen oo indhaha hoos yaradee ha u yara foorarsadeen baalka sare sidii wax kusoo daynayaad moodo inaan aada u soo kalahayn indhaha ha iska dhigto sidii shaacirkii u lahaa kacab ibnu zuhayri wamaa sucaadu qadaata albayni id raxaluu ilaa aganu qadiidu طarfi makxuulu qadiidu طarfi buu yidhi indhaha insheeda ayay darafka ayay xoogaa dee ku soo daysay baalka sare ayay insha ku soo daysayoo waa maxaanku dhahdaa aad moodaa inay indhahaba isku hayso lakiin indhihi iskuma hayso indhihi waa u kala qaadan yihiine xoogaa way hoos bay usoo dhigto marka haddii uu maaragtay qofkii uu ilaaliyo indhihiisii ilaaliyana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu bedelayaa khayr badan buu ugu bedelayaa sheekh alislaam ibnu taymiya ayaa wuxuu yidhi indhaha oo qofku ilaashado oo waxyaabaha xaaraantaa ka ilaashado sida haweenka hadduu nin yahay haweenka hadday gabarh tahayna ninka yuurisu alaaa fawaa'ida jaliilatin saddex faa'iido waaweyn buu ka helaa qofku hadduu indhihiisa ilaaliyo qofku wuxuu ka helaa xalaawat liimaan iimaanka macaankiisa ayuu helaa alatii macaankaasu hiya axlىa waadyabu mima tarakahu lilah iimaankaasoo ka macaano ka wanaagsan waxa ilahu dartii uga tegey hadduu islahaa ishan uu ku biniyninayo qofka dumara ama gabadhu ninka ku biniyninaysa macaansi baa ku jira hadday islahaayeen waxaa ka macaan oo ka wanaagsan iimaanka ilaahay qofka siinayo xalaawat liimaan buu helayaa buu sheekhu yidhi faina man taraka shaya lilahi cawadahu llahu khayra minh waaniha nuuru lqalbi weeyaan qofka qalbigiisa ayaa nuur yeesha oo firaaso wanaagsan iyo maaragtay waxgarasho ayuu leeyahay wahaaliuhaa faa'iidada saddexaad oo helana waxa weyaan quwat lqalbi wadnihiisaa xoog bata wa habaatuhu wa shajaacatuh daqaa'iqu tafsiir ayuu saa ku odhanayaa marka ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay indhahooda ha ilaashadeen farjigoodana ha ilaashadeen gabdhaha muuminaadka ah ha ilaashadeen sidaa u sheeg ayib markaa waxaa halkaa la baxsinayaa oo ku jira waxfadna furuujahunna garanay aragtida ragga ay arkaan dumarku maxaa ka xaaraana maxaa seke xalaala culimmadii fuqahadii muslimiintu waxay isku wada waafaqsan yihiin rag iyo dumarba inay xaaraan tahay bayna surati warugba inay cid walba ka xaaraan tahay maxaarim iyo kayrkoodba wax aan labada isqaba aan ahayn oo cawradooda is arki karaa inaanay jirin oo ay ka xaaraan tahay bay fuqahaa lmuslimiin isku waafaqsan yihiin laakiin intaa ka badan maxay gabdhuhu ka eegi karaan ragga ama raggu ka eegi karaa gabdhaha culimmada qaar waxay leeyihiin walaa yubdiina ziinatahunna gabdhihii waxay muujinayaan walaa yubdiina yay muujinin ziinatahunna quruxdooda oo ilaa maa dahara minha ilaa maa dahara minha adaasa marka culimmada isku khilaaftay oo qaar waxay idhaahdeen waa wixii aan la qarin karaynin ilaa maa dahara maa waa waa wixii iska muuqda weeyaan ee aan la qarin karaynin ee gabadho aanay qarin karin wa huwa ahiyaabu daahira waridaa cabdullaahi ibnu mascuud baa saa ku fasiray radia allahu canhu wuxuu yidhi ilaa maa dahara minha waxaa looga jeedaa alridaau wahiyaabu daahiratu jilbaabka quruxda badan ee gabadhu iska sidato dusha ka xidhan tahay cabaa'addaa ay isku soo maaragtay ay sidato weeyaan waayo ilaa maa dahara minha wix iska muuqday weeyaan baa la yidhi wix ay muujisay maaha iyadu waxaa la yidhi yaanay ziinadooda qarinin wixii iska muuqda mooyaane cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay maye wajhaha wa kafayha weeyaan walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooyaane oo sida badan maaragtay shaqadii iyo dee aan looga maarmayno ay dani keenayso mooyaane waa wajhaha wa kafayha weeyaan labada saxaabiba sanadku way ka ansaxday waana iskhilaafsan yihiin sidaad aragto oo midna wuxuu ku fasirayaa maa dahara minha dharkii dusha ka muuqday sidaa daraaddeed qowlka cabdullahi ibn mascuud iyo culamada raacsan haddii la qaato wejigu waa cawro wejiga gabadha waa cawro iyo kafaynka waa cawro jidhkeedao dhanna waa cawro imaamka axmed ibnu xambal baa madhabtaa qaatay iyo culimo la jira jidhkeedao dhan ba gabadha inu cawriyeen ama salaad ha ku jirto ama yay ku jirin iyo fuqaha badan cabdullaahi ibnu cabbaasna wuxuu leeyahay maya wejha wa kafayha waa la soo reebayaayo wejiga iyo iyo labadan gacmood jaalaqsitayda rusqigu kuma jiraan rusqiga halkaa kuma jiraane waa intanu gacmaha iyo farahan iyo inta weeyaan markaa quruxda ka muuqataana waxoogaa waxa weeyaan hadday cillaansan yihiin oo xinno la yar marmariyey iyo haddii maxaanku dhahdaaye fargal suran yahay iyo waxyaabaha weeyaan faraha laftooda hadday dee qurux muujiyaan iyo waxyaabaha weeyaan laakiin waxaa marka uu macnaynayay cabdilaahi ibnu cabaas radia allahu canhuma isagii aabbihii suuradda aayadda ku jirta suurat laxzaab yaa ayuha nabiy qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudnina calayhina min jalaabiibihina aayaddaa nebiga lagu amrayo inay inuu muslimiinta aswaajiisa kaga bilaabo iyo banaadkiisa iyo muslimiinta gabdhahooda oo dhan oo uu yidhaahdo xijaabta yudniina calayhina min jalaabiibihina jalaabiibkiina isku qariya ayaa markaa uu fasiray cabdullaahi ibnu cabaas oo wuxuu yidhi amara allahu nisaءa almu'miniina ida kharajna min buyuutihina fii xaajatin an yuqaطina wujuuhahuna min fawqi ru'uusihina biljalaabiibi wayubdiina caynan waaxidatan dumarka muslimaadka ah muminiinta dumarkooda waxaa la amray markay guryahooda ka soo baxaan oo dan u soo baxaan si kale usoo bixi maayaanbe an yuqaطina inay qariyaan oo asturaan wujuuhahuna wejiga inay detaan min fawqi ru'uusihina xagga madaxa kusoo daayaan marada jilbaabka kusoo daayaan wayubdiina caynan waaxidatan ilqura muujiyaan markana wuxuu leeyahay wajha wa kafayha labada riwaayabana labadabana waa la saxiixinaya culamadu way qaweynayaan marka labadaas cabdullahi ibnu cabaas hadalkiis waa iska horyimi cabdullaahi ibnu mascuudna isna taabici kale wa iskhilaafeen kolka adila khaarajiya ayaa loo doonanayaayoo axaadiistii xaggaabaa loo kacayaa inay gabadhu wejiga muujin karto iyo inay ma garanaysaa iyo labada kaf iyo inaana muujin karayn axaadiistiina markaa dee qolo walba waxbay soo deliishatay inkastoo axaadiista maaragtay culimmada almalikiya almalikiya walxanafiya waa axadu qowlay shaaficiyi madaahibta waaweyn ee la raacsan yahay xanafiye iyo maalikiya iyo shaaficiyo imaam shaafici qowlkiisa waxay leeyihin wejigu cawro maaha waa jumhuurtu say u badan yihiin iyo kafaynku waxaase culimo o dhan isku raacsan tahay haddii loo eego shahwo loo eego wejigaas isaga laftiisu inuu xaaraan noqonaya wejiga iyo kafaynka marka maxaa iyada markaa loo deliishanaya wejigi inuu cawriyay in aanu cawro ahayn kole dee jumhuurta axaadiistii faraha badnayd bay soo deliishadeen markii nebiga calayh salaatu salaam ciiddii uu ragga tujiyey iyo dumarkaba uu dumarka u tegey oo wacdinayey oo u lahaa sadaqadda la baxa ehlunaarka waa ugu badan tihiine ayaa gabadh baa istaagtay safcaaulwaje safcaaulkhadayna waa kii xadiisku ahaa gabadh maaragtay dhamana madmadow aad moodo in dhafoorka dablagaga dhejiyey safcaa markaa dee way arkayeen bilaal iyo dee saxaabigii sifaynayey waa kuwa arkayey oo gabadhaas wejiga muuqata waa la arkay xadiidkii kale isna fadl ibnu cabaas nebigu calayh salatu salaam gabadhii khascamiyada ahayd xajka wax ka weydiinaysay wuu eegaya iyana way eegaysay inkastoo ay muxrimad ahayd taasi oo ay adigu qolo walba wallaahu aclam labadaba waxay horta isku waafaqsan yihin hadday fidno ka imanayso wejiga in la qariyaa inay maaragtay inay waajib noqonayso marka horena inay axwad tahay oo ay fiican tahay wejiga inay gabdhuhu qarsadaan mar labaadka sida maaragtay laakiin loo badan yahay dantu ay keenayso suuqyada iyo shaqada iyo waxaa iyo camalkii gabdhaha inay qarsan jireenna way muuqanaysaa oo xataa xajka nebiga calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi gabadhu ma niqaabanayso marka gabdhuhu inay niqaaban jireen way iska caddahay waqtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam laakiin ma waajib baay oo aanayba muujin karayn mise yaa un sheekadu ay ay hadalku ku saabsan yahay ma garanaysaa marka waxaa fiican mar walba gabdhaha indhaha qarsaday ee maaragtay niqaaban ee ilaahay amarkiisa u hoggaansamay ee ku raalli noqday ee qaatay kuwaas ayaa haddii qalbigooduna markaa sidaa ay daahirkooda u qariyeen u wanaajiyeen qalbigooduna u wanaagsan yahay kuwaasaa khayr iyo liibaan ka helaya weeyaan laakiin la odhan karo ilowla waa waajib taasi xoogaa maaragtay ma cadda culamada qaarna waa u caddaha ayib marka waxaa la walyadribnaa ha ku dhufteen macnaha waa ha saareen weeyaan bikhumurihinna hagoogtooda calaa juyuubihinna jeebkooda ha saareen oo khimaarku saan soo sheegnay waa waxaan madaxa lagu daboolayo iyo wejiga juyuubihinnana waa jamcu jeeb oo waa shaqun fii tawli fii tuuli lkhamiis yusamaa dawq lkhamiis baa leedaa waa halkaasu dee qoorta aynu ka gelinno khamiiska marka berigii hore nisaa dumarkii jaahilaadka jaahiliyaadka ahaa marada intay madaxa saaraan bay xaggaa dambe iska ridan jireen markaasaa gabadha dhuunteeda iyo laabteeda iyo dhegedhegaheeda iyo qoorteeda iyo dhabankeeda iyo wixii baa iska faydan waxaad moodaa markaa kutubta safeynay sifaynaysa inay kuweenoo kale sheegayeen inta xijaaban mayna inta kale in waa xijaabinta intaan xijaabnayn ee maaragtay marada madaxa ku laashay intaasoo kale waxaad mooddaa ayay dumarkii nisaa'uljaahiliyaad ay ku ay ku sifaynayaan kutubtu marka sidaa ha ka daayeenoo ha isku soo gembiyeenoo laabta ha qariyeen qoorta ha qariyeen dhuunta ha qariyeen ha isxijaabin ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu dumarkii ku yidhi saasuu ku yidhi marka amarkaasayna qaateen dumarkii muslimiinta waa tii ay caaisha lahayd radia allahu tacaala canha inna lilnisaa'i qurayshin lafadlan dumarka qureysheed fadli badan bay leeyihiin wa innii wallaahi maa ra'aytu afdala min nisaa'i alansaar laakiin wallaahi maana arag dumarkii ansaareed wax ka fadli badan وأشد تصديقا بkتاaب اللaه ولا إيmاaنا بالتنزيل kuwo ka rumayn badan kitaabka ilaahay oo muنزلka ilaahay soo dejiyey ka rumayn badan maana arag لaqad أنزلت sوuرaة النuur suuradda suuرaة النuur leehada ayaa la ilaahay soo dejiyey وlيdربna بkhmurihina عalى جuyuubihina inqalba ilayhina rijaaluhuna raggoodii baa ku noqday masaajidka markay kasoo dhegaysteen suuraddii yatluuna عalayhina iyagoo ku dul akriyaya maa unzila ilayhim fiiha dabadeedna wayatluu rajulu ninku wuxuu ku akhriyayay cala imra'ati xaaskiisa wa ibnatihi inantiisa wa ukhtihi walaashii wacalaa kulli dii qaraabatin mid kastay qaraabo yihiin buu ku akhriyayay famaa minhuna imra'atun ilaa qaamat ilaa mirdiha almurxali faactajarat bihi gabadh kastaaba waxay ku noqotay maradeedii googaraddeedii dheerayd xagga hoose ayay ka jeexjeexday ilaa maryo badan oo kale lama hayn markaasay isku duuduubtay oo madaxa iyo qoorta iyo ay ku qarsatay haguugati tasdiiqan wa iimaanan bima anzla allahu min kitaabih faasbaxna waxay noqdeen waraa'a rasuuli lahi sal alla alay slam muctajiraatin kuwa isduuduubay bay noqdeen rasuulka markii ku daba tukanayeyna masaajidka imaadeen kaana calaa ru'uusihina alqirbaan waxaabaad mooddaa madaxa maaragtay in tuka ka saaran yahay madowga iyo say isu soo dedeen jalaabiibti way isku soo qariyeen ayib halka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka leeyahay wamaa malakat aymaanukum horta nisaa'ihinna kuwa muslimiinta iyo kuwa gaalada ayaa labada la ysku qabtay ma muslimaadka oo qudhaabay ayay ziinada u muujinayaan waxaan inta maaragtay bayna sunnati warugba ahayn mise waa kufaarta ana waa ku jiraan kaafiraadkuna waa ku jiraan labada qowlba waa la yidhi laakiin waxay u badan tahay inay dumar oo dhan tahay aw maa malakat aymaanuhunnana waa addoommada laakiin addoonkaasi waa inuu addoon khaalisa yahay oo aan mukaatab ahayn macnaa mukaatabka waxa weeyaan waa addoon wax loola qortay oo laga sugayo inuu xoroobo lacagtii keeno lagu qoray ama haddii cid kale la leedahay addoon cid kale la leedahay kaa gabadha way ka xijaabanaysa ee waa addoon khaalisa oo maalkeedii ah oo iyadoo ay leedahay can ummi salamata radi allahu canha ana rasuula llahi sal ly slam qaala idaa kaana lixdaakunna mukaatabun haddii aa nin addoon aa leedihiin oo ninka addoonkaana wax la qorateen wa kaana lahu maa yu'addii oo wuxuu iska bixiyana uu haysto faltaxtajib minhu ha ka xijaabto ninkaasi ha ka xijaabto ha ka xijaabato ninka noocaasa addoonka mukaatabka ah haddii lala lala leeyahay oo ay barh leedahayna kaba sii daran laakiin addoon khaalisa hadduu yahay oo ma garanaysaa u badhaxla insha allah sida raajixa waxa weeyaan inaanay ka xijaabanayn ninkaas aw itaabiciina kayri uliirbati min rijaalina taabiciintaasu waa kuwan maaragtay guryaha ka shaqaynaya ujaraa bay leeyihiin culimmadu alujaraa aw ilbalah ama caqligiisaa wuxu dhiman yihiin waa khifaafu alcuquul weeyaan dumarka iyo ma ka fakeraanba ama waa oday gaboobay almuhim waxaa weeya waa kayri ulilirbati kuwa dumarka xaajadooda u saaxiiba kayrkood weeyi oo alxaajatu ila shaya ayaa irba la yahdaa waxay doonto ahaatee haddase waxaa loo jeedaa alxaajatu ila annisaai saasaa loo jeedaa aw idifli inamadii aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacanin calaa cawraati الnisaa waa wiilasha yaryarun waa wiilasha yaryaroo aan yani muraahaqo gaadhin baa dumarka iska yar dhex gelaya marka weliba waa sheekadooda iyo waxoodana dee aada uguma fekero waxaanay ka sheekaynayaan iyo isijebintooda iyo barnaamijkooda aada uma yaqaano ilmaha yare marka aada u fahmi maayo dhib male hadduu dumarkii u galo hadduu laakiin muraahiq nooda ama uu ku dhow yahay oo waxa uu fahmayo ta wanaagsan iyo ta quruxda badan iyo ta foosha xun kala garanayo markaa loo gelin maayo wuxuu soo gelayaa iyaakum addukuula cala annisaa dumarka ha u gelina walaa yadribna yay garaacin biarjulihina lugaheeda yay garaacin liyuclama si loo garto maa yukfina waxay qarinayso min ziinatihinna quruxdeeda ah taasina dhaqan carbeed bay ahayd oo gabadhu waxa ay ku xidhan jirtay lugaha sida aynuu sheegnay ayay wax ku xidhan jirtay oo ay gelin jirtay dabadeedna waxaasay maaragtay markays ragga soo agmarayso ayay qaraafiicdaa la dhici jirtay dhulka dabadeedna xataa sawdkooday kala garanaya hadday dahab isku dhufanayso iyo haddii ay fido tahay iyo hadday xayraan tahay iyo hadday qani tahay iyo way kala fahmayeenoo sawdka bahalkaa la kala yaqaanaa saqadhiisa marka sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uga nahiyey walaa yadribna biarjulihinna taa waxaa laga qaadanayaa inay gabadha ku waajib tahay inay quruxdeeda qariso haddii la yidhi xataa zinada hoose qacda yar ee ka baxaysa dahabka yare lugta markay ku dhufato iyo aanan la maqlin haddii la yidhi wixii ka sii daranee dusha ka muuqdana ka war jidhkeeda gabadha muslimadaah waa inay qarisaa uma bannaana inay dhar khafiifa xidhato oo quruxdeedii sifaynaya dhar ku dhegan oo dayiq ah oo cidhiidhi ah oo muujinaya magaranaysa xajmigii jidhkeeda kala muujinaya iyo gacmihii iyo mid walba muujinaya oo ay ka mid tahay dallad yaroo xunoo iminka nijaasahoo soo baxday dalladaa yar bay xasaa u soo saarayaan laabta oo dabadeedna naas waliba dhinacuu isu taagayaan walxaqu yuqaal taasi dembigii bay sii kororsato ta diraca qura sidee taa ka roon maxaa yeelay fooradadii iyo waxbay dee intan ku qarsatay iyadu gacmaha iska falahfalah leeyihiin laakiin xoogaagan luqunta iyo qoorta iyo meelahan ay u daran bay qarisay laakiin waxaan yar ee dalladan yar ee xaggii xagga la iskaga soo dhejinaya dabayshu ku dhejinayso dee waa ka dararoo dibi dhar markaa inay dharkaa xidhaan maaha dumarka oo dharkeedii markaa sidaa u sawriro kuwa suraalka xidhanayaana dee kaba sii daran kuwa maaragtay iyaguna maryaha gaagaaban xidhanaya ee xagga hoose bannaynaya ilaa labada ruug keenaya maryaha iyaduna waa xaaraantaa la garanaayo kuwa muujinaya maaragtay gacmaha iyo cadudda iyo meel kasta muujinaya kuwaasina waa xaaraan ilaahay ha ka baqeen dumarka muslimaadka ah xukunka ilaahay ha ku raalli noqdeen waxaa xaaraana gabadhu inay cadarisa soo mariso markay guriga ka soo baxayso ama masaajidka ha u soo baxdo ama dhakhtarka ha ku socoto ama munaasabad kale ha ku socoto ama suuqaba ha ku socoto waayo mar haddii la yidhi lugahan dhulka lagu garaacayo ee dahabka hoos ay ka qabto ee lugta ku sidato qarsoon saqadhiisa ayay muujinin famaa baaluka waxaan cadarkan iyo waxaan ka soo baxaya cadarkiina dee gabadhii haddii cadarkeeda soo uro dee waa la soo eegaya oo ragga shahwadeedii buu kicinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam abuu muusa alashcari wuxuu ka wariyey can nebi sal l sl qala wuxuu kullu caynin zaaniyatun indho waliba way zinaystaanoo sinada waxbay ka qaataan nasiibbay il waliba zinada waxbay ku leedahay nasiib bay ku leedahay sinadeeduna waa aragga waalmar'atu ida stacdarat famarat bilmajlisi fahiya kada wakada gabadhuna hadday cadar soo marsato cadar isku soo buufiso oo majliska fadhiga ragga soo marto golaha ragga soo dhex marto soo agmarto fa hiya kada wa kada waa sidaa waa sida macnaa waa zaaniyo wey nebigu calayhi salaatu wasalaam zaaniye ku sheegay abu hurayra isagana waxaa laga wariyey inuu yidhi radi allahu canhu annahu laqiyathu imra'a abu hurayren waxaa la kulantay gabadh baa la kulantay wajada minhaa riixa diib markaasaa waxaa uga soo urtay cadar baa uga soo uray gabadhii walidaylihaa icsaarun faraqana waxay ku lahayd boodh bay ku lahayd oo faraq ay dhulka ku jidaysoo boodh le buu lahaa laakiin cadar baa ka soo yaruurayay faqaala wuxuu yidhi yaa amata aljabbaar addoontii ilaahayey ji'ti min almasjidi masaajidkaad ka timi soomaa oo adigan faraqana boodh ku leh qaalat nacam qaala laha wuxuu ku yidhi walaho taayabti masaajidkaad isu soo cadaraysay sooma cadarkaad isku soo buufisay qaalat nacam qaala wuxuu yidhi innii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam yaquul laa yaqbal اllahu salaata imra'atin tadayabat lihada اlmasjid waxaan maqlay nebigii calayh الsalaatu wasalaam riwaayaadku waxay kusii darayeen innii samictu xibii abalqaasim kii aan jeclaaye abulqaasim la odhan jiray waan maqlay isagoo leh laa yaqbal اllahu ilaahay aqbali maayo salaata imra'atin haweenay salaadeeda ilaahay aqbali maayo salaadaasoo tadayabat salaata imra'atin haweenay salaadeeda ilaahay aqbali maayo imra'adaasoo tadayabad isu soo udgisay lihada almasjid masaajidkan isu soo qurxisay hadda masaajidkay ku socotaa waa mu'minad ilaahay waa muslimad masaajidkii la yidhi dumarka yaan loo diidin bay ku socotaa isagayna isu soo udgisi lama aqbalayo taa salaadeeda xataa tarjica ilaa ay noqoto oo fatakhtasila ay soo maydhato quslahaa siday uga soo maydhan jirtay min aljanaabati janaabada siday uga soo maydhan jirtay xadiidkaas waa xadiid saxiixa oo ay culimmadu ay sunanka ayaa soo saaray sheekh albani iyo keyrkiiba waa xadiis ay saxiixiyeen oo sixale weeyaan marka hadday masaajidkii sidaa ku tegayso markay shaarica u soo dhacayso ee shaarica ku socota ee waddada iska soo marayso yaa ee udugaysa soo marayso k arrinteedu maxay noqonaysa fa yaa weylaha uma weylaha hadday nin ajnabiga la soo sheekaysanayso haasaawo tag tahayna fa yaa weylaha uma weylaha uma weylaha uma weylaha marka waxa weeyaan hadday bulsho iyo ummad ay dumarkoodu dhowrsan yihiin oo cifa ka jirto khayr baa loo rajaynayaa rag iyo dumarba haddiise arrimo ay faraha ka baxaan macaasida u daran ee ibliisku dadka ka soo galo weeyaan milu raafilati fi ziinati xadiid kale waxaa nebigu ku yidhi calayh salatu wasalaam ta ku xaragoonaysa quruxdeeda ku xaragoonaysa ee maaragtay isqaadqaadaysa intay soo xaragooto dharka inta u dambaysay soo xidhato siday iyada la tahay weeyaan kabahana qaraafiic ka soo dhigto qabqab ka siiso fii kayri ahliha ehelkeeda meel aan ahayn bay ku xaragoonaysaa ka mahali dulmatin yowma alqiyaamati laa nuura laha marka waa in maxaanku dhahdaaye waa in maxaanku dhahdaaye laga digtoonaa arrimaha laga digtoonaadaa markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo xidhay watuubu ila allahi jamiican toobad keena ayuha almu'minuuna mu'miniinta lacallakum tuflixuun oo ciddii ay wax ka dhaceen ama arag ka dhacay ama wax kale ka dhaceenba toobadda ayaa ka furan toobadda keena oo dembigaa ka fuqa aragga xaaraantaa ka fuqa wixii kale ee ka daran ka fuqa toobaddana markaa shuruuddeedii waa la garanayaao waa inaan la go'aansado inaan lagu noqon isla markaana laga qoomamoodo isla markaana laga fuqo ilaahay dartiina looga fuqo qaala allahu tacaala waqul waxaad tidhaahdaa lilmu'minaati gabdhahii mu'minaadka ahaa waxaad ku tidhaahdaa nebi allow yaqdudnaa ha raariciyeen oo ha celiyeen macnaha min absaarihinna arigooda ha laabteen wayaxfadna ha ilaaliyeen furuujahunna farjigoodana ha dhowreen oo cid aanay xalaalu ahayn iyay u bandhigin walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdooda ilaa maa dahara minha wixii iska muuqday mooyaane oo labada wejiga iyo labada gacmood lagu fasiray sida tafsiirka ibnu cabaas aa maqlayseen ama ahiyaabu daahira alridaawu hiyaabu daahira walyadribna ha ku sii daayeen bikhumurinna hagoogtooda calaa juyuubihinna laabtooda ha ku sii daayeen dhuuntooda walaa yubdiina yaanay muujinin ziinatahunna quruxdoodii iyay muujinin ilaa libucuulatihinna ragga qaba mooyaane aw aabbaa'ihinna aabbayaashood mooyaane aw aabbaa'i bucuulatihinna ragga qaba aabbayaalkood awowyaalkoodna waa la midi aw abnaa'ihinna wiilashooda ay iyagu dhaleene rag kale u dhaleen oo abnaa'i bucuulatihinna wiilasha raggoodu dhalay ee dumar kale ay u dhaleen markaa isku derajana maaha oo matelanba sodoga ah inta loo muujinayo ama ninkaaga inanka inanka u dhalay ninkeeda inanka u dhalay ee dee naag kale u dhashay inta loo muujinayo iyo inta aabbaheedii iyo walaalkeedii iyo inankeeda iyo loo muujinayo isku derajo maaha inantu waa inay ka hagoogataa sodogeediyo dee xoogaha iska xishmadu waa inay ku jirtaa ille waa sodoge maxarnimadu heer bay taagan tahay macnaha ninka maaragtay inanka ninkeedu u dhalayna ee iyadoo aanay dhalinna xoogaa waa ka hagooganaysaa lafteedu xoogaa hagoog yaroo fudud weeye marka isku heer maaha bay culimmadu leeyihin labadaas aw ikhwaanihinna walaalaheed mooyaane ayaanay muujinin cid kale aw bani ikhwaanihinna kuwa ay eedada u tahay wiilasha ay walaalaheed dhaleen walaalihii raggaha aw bani akhawaatihinna wiilasha ay gabdhahe gabdhaha ay walaalahayiin ay dhaleen oo habaryaraha ay u tahay aw nisaa'ihinna dumarkii kale ee xorta ahaa kaafir iyo muslimba iyaduna yacni ilaa xad baa loo muujinayaa oo intan maaragtay gacmaha iyo intan iyo qoorta iyo baa loo muujinaya aw maa malakad wixii ay mulkiday aymaanuhunna midigtooda mooyaane oo ragga haddaan rag gaara ku fasirna halkaa aw ittaabiciina kuwa iska raaca oo dumarka iskala socda oo waxba ka garanayn cawrada dumarka kuwaasoo kayri ulil irbati kuwa xaaje u saaxiiba kayrkooda kayru ulil irbahaasoo min rijaali rag ah aw idifli caruurtii alladiina caruurtii kuwa caruurtaasoo waa kuwii labaaye lam yadharuu aan daalacanin ama aan awoodin calaa cawraati nnisaa jimaac ma awoodaane waa iska ciyaal amase waxa weeyaan maba daalacanno maba kala yaqaanin tanaa wanaagsan iyo tanaxun maba kala yaqaanin walaa yadribna yay ku dhufanin biarjulihinna lugahooda dhulka yay ku dhufanin liyuclama si loo garto maa yukfiina wixi ay qarsanayaan oo magaas oo min ziinatihinna quruxdooda watuubuu toobadkeena ilallaahi alle xaggiisa u toobad keena jamiican dhammaantiin ayuha almuuminuuna muuminiintow lacallakum si aad tuflixuuna u liibaantaan saa u toobadkeena aayadahan kalena markaa intii laba aayadood oo kusii xigtaa ayaa jirta oo markaa lagu sii ambakarayey oo in guurkiina markaa la fudaydiyo haddii ay zinadii xaaraan tahay wixii ku geyaysiinayey oo maaragtay indhaha iyo wixii la midana ay xaaraan tahay badiilkii wixii lagu beddelin lahaa baa ilaahay noo keenay marka qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi waa ankixuu guuriya al ayaamaha kuwa bilaa ragga ah guuriya kuwaasoo minkum idinka idin ka mid a wsaalixiina kuwa suusuuban guuriya oo u guuriya oo min cibaadikum addoommadiinna wa imaa'ikum iyo addoommada dumarka ah in yakuunuu hadday yihiin fuqaraa'a kuwa fuqaraa'a yuqnihum allahu ilaahay baa deeqaya min fadlihi fadligiisa ayuu maaragtay wax ka siinayaayoo aqniya ayuu ka dhigaya wallaahu allana waasicun kii uu ballaadhan yahay weeyaan wax siintiisa iyo fadligiisu kii u ballaadhan yahay weeyaan oo waasica caliimun oo u cilmi leh ciddii u heleeyo ciddii kaleba kala og wa ankixuu guuriya alayaama alayim waxaa la yidhahdaa wixii aan reer lahayn qofki aan reer lahayn wey ama nin haado ama gabadh haado ninku ama weligiiba yuu guursan ama ha furo ama gabadhu iyo in weligeedba guursan ama garoob ha noqoto ha la furo afartuba way noqonayaan afartuba ayimun man laa zawja lahu iyo man laa zawja laha weeyaan haddaba si mujtamacu nadiif u noqdo war meesha doobka ha laga idlaya gabadhana maxaa la odhanaya doob ninku haninaya waa doobe iyadana maxaa la odhanaya iyo doobadda waa ankixuu hala ha la guuriyo oo al ayaamaa marka kuwan amarka la siinayaa waa ayo ma awliyadii iyo saadadiiba dadkii macnaha weli bay leeyihiin oo gabdhahani weli bay leeyihiine ma weligiiba mise waa muslimiinta oo dhan labadaba waa suuragal labaduna waa soo hoosgelayaan awliyadii khaaska ahaa ee dadkan ka mas-uul ahaa iyo gabdhihii maxaa maxaan leeyahay iyo dadkii guud ahaan madaxdii iyo dadkii hantida haystay iyo dadkii muslimiinta ahaaba si meesha saqajaanka looga dhammeeyo xaaraanta looga dabar jaro wixii aan reera lahayn baa ha loo guuriyo khalaas aayaddani aayad wanaagsan oo doobab ka wanaagsan weeyaan haddii loogu dhaqmayo weeyaan marka saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin haddii laba nin ku yimaadaan oo labaduba gabadh doonayaan midna reer buu leeyahay midna reer ma leh kan aan reerka lahayn waa waajib inaad siisaa gabadha ma aha inaad tidhahdo xaaji hebelo isagoo lacag badan leh oo miirada ha ka dhigtee inaanta hebel baan la doonaya wadaadka ee miskiinka ah ee shaabka ah ama se hadday doonto reerkuba ay kala tageen ama ay ka dhimatay ee maaragtay aan reerka lahayn kaa horraysi ilaa isagiibaa ayimeh isagiibaa ayima marka waa ankixul ayaam lakiinna waa cagsiga yaa lacaga wada weeye yaa la cagsiya oo waxaa laga yaaba in meeshaa lagu dambaabo ninkii odayga ahaa ee reeraha lahaa hadduu doono sadtii saddexaad buu ka dhigayaaba ayaa ayaa inantii la siinaya kii dhallinyarada ahee kan waxmu haystaa waxma waxma haystaa waxaba marka waa qalad ba halkaa ku jira waa inkixuu u guuriya alayaama kuwa bilaa reerkaa u guuriya baa ilaahay tabaaraka wa tacaala oo minkum idin ka mid ah muslimiinta xorta ah iyo wasaalixiina kuwii susuubanaa oo wanaagsanaa salaaxu hadduu xagga diinta yahay waa inay ilaahay subxaana wa tacaala kuwo dee u hoggaansan oo mukhlisiina ay yihiin nebigana raacsan kuwaasoo min cibaadikum addoommadiinna ah addoomaa jiri jiray berigaas marka addoommaduna sabab bay lahaayeen diintana islaamkuna waxay u timi inay addoommada xorayso iyadoo adduunyada bar ay adduunyada ay addoomma ka buuxaan baa diintu soo degtay markaa iyada xoraysay oo addoonnimadii markaa fudaydisay oo waxa weeyaan sabab qura un bay ka reebtay si addoon lagu yeelan karo nin dagaal lagu soo qabto dagaal isagoo muslimka la dagaalamaya ayaa la soo qabtay oo dabeedna waa la soo qafaashay afar yani ikhtiyaar baa markaa laga bixiyo mid ka midii addoonsii u yahay in la addoonsado waxaana sidaa loo leeyahay iyaba dadkeenna intay qabqabsadaan oo muslimiinta qabqabsadaan bay dee addoonsanayn marka hadday ka muslimiinta ka qabsadaanna addoonsadaan koodana la addoonsan waayo dee maxay noqonaysaa marka markaasaa laimaya kaaha laga addoonsado kaa isagaa waa la addoonsanaya waa la sii iibin karaa cuqubadu galena waxa weeyaan dee diintii buu la dagaalamayo waa la soo qabta laakiin intii kale qofkii dembi yar galaba waxa la yidhaha actiq raqabatan qoor xoray baa lagu yidhi marka sidaa daraaddeed baa ay addoommadu markaa u buuxeen waagaasoo marna lama sii wada dayn karaynin oo nin baa konton addoon buu iska leeyahay iyo konton addoommood markaasuu ku shaqaystaa wax beeraha ay u falaan ay u falaan iyo laftooda haddii suuqa lagu soo daayo mar lasoola soo wada daayo dee mayna noolaan karayn sidaa daraaddeed baa in yar in yar si yar baa looga takhallusay marka addoonnimadii islaamka uga takhallusay markaa wasaalixiina guuriya oo min cibaadikum wa imaa'ikum in yakuunuu hadday yihiin fuqaraa'a kaa kuwaasina waa addoommadii dumarka ahaa weeye cibaadikumna waa addoommadii ragga ahaa amadu marka hore haweeneyda o dhan amaa la iska yidhaahdaa allahuma ana cabduka ibnu cabdika ibnu amatika waa ki xadiisku ahaa laa tamnacu imaa allahi masaajid allah marka amadu waa iska tahay qofka dumara waa iska ama marka hore laakiin si khaasa addoonta loogu isticmaalaa addoonta ama loogu isticmaalaa marka waa imaa'ikum iyo addoommadiinna waa u guuriya oo kuwaana saadadii bay kusii dhacaysaa dadkii saadada ee madaxda u ahaa ee sayidyada u ahaa lahaa ayay kusii dhacaysaa in yakuunuu hadday yihiin fuqaraa kuwa waxba haysan yuqnihim allaahu ilaahay baa tabaaraka wa tacaala siin doono oo ka deeqi doono min fadlihi wallahu waasicun caliim maanta halka aan ku joojina waqtigiiba dhacayo صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد